بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد waxaa kelmadda insha allahu tacaala aan halkan ka jeedinayna ay ku saabsanaa doontaa sida hore loogu iclaamiyeyba inama alacmaalu bilkhawaatiim acmaashu waxay ahaataa ama laga fiiriyaa khawaatiimta iyo waxyaabaha ay ku dambayso iyo qofka xaaladiisa ugu dambayso waxa uu noqdo ayaa acmaasha laga fiiriyaa mawduucan isagaa marka waxaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala awalan ahmiyadu ay khawaatiimtu leedahay cabsida ay leedahay in laga cabsado waxa aad ku dambay doonto iyo khaatimadaada sida ay ahaan doonto inaad kasii cabsato iyo tusaalooyin ku saabsan siiradii selafka oo arrintaa ah waxaa kaloon sidoo kale aan insha allahu tacaala kelmadda uga dhex hadli doonaa asbaabta keento xusnu lkhaatima khaatimada inay fiicnaato iyo calaamadaha lagu garanayo qofka inay khaatimadiisu fiicnaatay midda saddexaad oo ugu dambaysana asbaabu suu'i alkhaatima khaatimada xun asbaabteeda ilaahay subxaanahu watacaala in ka magangelaynayo ayib haddaba marka insaanku waxaan ogsoonnaha annaga dhammaanteen oo qof walbao muslima uu ogyahay in noloshan adduunyada ah uu yimid isaga oo aan waxba aqoonin oo wax uu garanaa aysan jirin qaala tacaala alla subxaanahu watacaala wuxuu yidhi wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-a wajacala lakum alsamca waalabsaara waalaf'idata lacallakum tashkuruun allah subxaanahu wa tacaala ayaa wuxuu idinka soo saaray hooyadii hooyooyinkiina calooshooda idinkoo aan waxba garanaynin oo aan waxba ogeyn markaasuu alla idin yeelay maqal iyo arag iyo quluub aada wax ku ogaataan ood wax ku garataan lacallakum tashkuruuna in aad shukrisaan ayuu ilaahayna sidaa uu idin yeelay wuxuu alla subxaanahu watacaala intaa kadib uu noo sheegay inuu noo abuuray isaga keligiis inaan caabudno oo hadafkii naloo abuuray oo maska qalbiga iyo maqalka iyo araggaba naloo siiyey inay taa tahay oo alla wuxuu yidhi wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun jinni iyo insi ma abuurin ilaa inay aniga iwaxidaan oo ay igooni yeelaan maahane wax kale umaanan abuurin allah subxaanahu watacaala rubuubiyadiisa iyo rabbinimadiisa waxay keentay inuusan insaanku ka tegin ee uunan uga tegin isaga oo aan camal loo dirin oo baagamuuddo ah inuunan sidaa ilaahay insaanka uusan uga tegin bal camal inuu u yeelay taasay keentay rubuubiyada ilaahay subxaanahu watacaala oo alla subxaanahu watacaala waxa uu yidhi ayaxsabu alinsaanu an yutraka sudaa insaanku ma wuxuu u malaynayaa an yutraka sudaa in looga tegaayo yacni si misagoo in laga tegaayo isaga oo mucadal ahoo muhmal canilcamal ah oo aan wax camala loo dirin masaasuu u maleeyey in ilaahay uu uga tegaayo isagoon wax camala iyo shaqo aan loo dirin yacni sidaa ilaahay ugama tegaayo sidaa weeyaan marka haddaba haddii marka intaana aan garannay wixii naloo abuuray ilaahay keligiis inaan caabudno ay tahay haddaba markii alle marka allana subxaanahu watacaala uu nagu farad yeelay inaan cibaadadaa la imaanno oo uusan nooga tegin annagoo iska camal la camal la-aan uusan nooga tegin maxaa marka ka dambeeya intaas intaa maxaa ka dambeeyo waxa ka dambeeya waxay noqonayaan qofku inuu dhinto wakhtigiisu marka uu yimaado kadibna nolol dhexe oo aakhiro iyo adduunka u dhexayso qabriga uu galo kabacdina nolol daa'im ah oo aakhiro inuu aado saddexdaas xaaladood ayaa insaanku uu soo maraa qur-aankuna wuxuu nagu hanuuniyey ee uuna tusay owqaadda insaanku uu u baahan yahay inuu marka salaamo iyo nabadgeliyo ou helaa inay ugu muhiimsan tahay wtinay ugu weyn tahay wakhtiga uu dhimanayo wakhtiga qofka uu dhimanayo in insaanku uu u baahan yahay in uu ka nabad galo shar oo dhan waa marka uu ugu baahi badan yahay saa darteeda ilaahi subxaanahu watacaala waxa uu yidhi isagoo ka hadlaayo nabiyullaahi yaxya calayhi salaam wasalaamun calayhi yowma wulida wayowma yamuutu wayowma yubcasu xayaa nabadgelyo korkiisa ha ahaato nebiyullaahi yaxyaa ama nabadgelyo ayaa korkiisa ahaatay yowma wulida maalinta la dhalay iyo wayowma yamuutu maalinta uu dhimanayo iyo wayowma yubcasu xayaa iyo maalinta lasoo bixinayo isaga oo nool sufyaanu bnu cuyayna waxa uu yidhi awxashu maa yakuunu fii halaathati mawaatin insaanku waktiga uu ugu wehel wehel uu ugu baahi badan yahay oo uu wehel ugu baahi baahnaan badan yahay waa saddex waqti yowma yuuladu maalinta la dhalaayo fa yaraa nafsahu khaarijan mima kaana fiih naftiisu wuxuu arkayaa marka inuu ka soo baxay xaal meeshii uu markii hore oo ku sugnaa iyo wa yowma yamuutu iyo maalinta uu dhimanayo fa yaraa qowman wuxuu arkayaa dad lam yakun caayanahum hore aanu u arki jirin markuu dhimanayo malaa'ig ayuu arkaa malaa'ikatu raxma ama malaa'ikatu alcadaab ayuu arkayaa ama malakulmowt iyo acwaantiisa ruuxda marka ay ka qaadayaan waa dad wuxuu arkayaa marka qoom hadda ka hor uusan hore u arkin wa yowma yubcathu maalinta lasoo bixinayo qiyaamaha qabrigiisa laga soo bixinayana waa maalin marka isaguna oo wehel u baahan yahay fa yaraa nafsahu fii maxsharin cadiim insaanku wuxuu arkayaa isagoo ku dhex sugan meel dad badan ay ku kulansan yihiin oo aadam ilaa qofkii ugu dambeeyey adduunyada jinni iyo insiba ay dhooban yihiin buu isku dhex arkayaa markaasuu wuxuu yidhi fa akrama allaahu fiiha yaxya bna zakariya allah subxaanahu watacaala yaxya bnu zakariya waa karaameeyey marka saddexdaas mawdinba oo fakhasahu bisalaami calayhi markaasuu wuxuu ku gooni yeelay inuu ilaahay nabadgeliyey ayb oo waxa uu yidhi faqaala wasalaamun calayhi yowma wulida wayowma yamuutu wayowma yubcasu xayaa asarkaas ibnu jariiri dabari ayaa tafsiirkiisa kusoo saaray waxaana ku cad qofku marku dhimanayo inuu aada ugu baahan yahay wehel fiican inuu helo kana nabadgeliyo ama uu kaga nabad galo waxyaabaha uu markaa ka baqaayo ama waxyaabaha dhibaayo inuu kaga nabad galo inuu u baahan yahay haddaba marka axwaasha qofku marka uu dhimanayo ee uu marka mawdka uu arkaayo waxaa weeyaan marka acmaashiisii meeshii ugu dambeysay ayuu qofku marayaa acmaashiisii horena camalkaas ugu dambeeyo ayay ku xiran tahay oo nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi inama xadiis bukhaari ku sugan innama alacmaalu bilkhawaatiim acmaashu waxaa laga fiiriyaa waxa ay ku dambayso iyo khawaatiimta ayaa laga eegaayoo laga fiiriyaa allana subxaanahu watacaala mu'miniinta iyo gaalada marka mawdka la arkaayo oo mawdka uu kusoo degaayo waa kala farqiyey oo waa kala saaray gaaladuna si ayay u dhintaan mu'miniintana si ayaa nafta looga qaadaa oo alla subxaanahu watacaala waxa uu yidhi mu'miniinta isagoo ka hadlaayo ina aladiina qaaluu rabbuna allahu huma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun alla waxa uu yidhi kuwa yidhi rabbigeen waa allaah oo iimaankii la yimid kadibna toosnaaday oo acmaasha saalixaadkaa ku toosnaaday malaa'igta ayaa korkooda kusoo degaysa markay dhimanayaan waxayna ku odhanayaan anlaa takhaafuu walaa taxzanuu ha cabsanina hana tiiraay hana murginina wixii aad adduunka uga soo tagteen ha ka murgina waxa idiin dhimanna ha ka cabsanina wa abshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun amaa gaalada nafta marka laga qaadayo oo ay mawdka ay arkayaan iyo munaafiqiintaba alla waxa uu yidhi walow taraa id idaalimuuna fii khamaraati almowti waalmalaa'ikatu baasituu aydiihim akhrijuu anfusakum alyawma tujzawna cadaaba alhuuni bima kuntum taquuluuna cala allahi hayra alxaq wa kuntum can aayaatihi tastakbiruun oo wuxuu yidhi allah subxaanahu watacaala haddaad arki lahayd daalimiinta marka ay ku sugan yihiin sakaraatulmowtka malaa'igtuna ay gacmahoodii ay ku fidsadeen iyaga korkooda malaa'igtu waxay ku leedahay oo ay ku dhaayaan akhrijuu anfusakum naftiinna bixiya alyawma tujzawna cadaaba alhuun maanta ayaa waxaa la idinku abaalmarinayaa cadaabkii marka wax dullaynaya oo idin dullaynayey bimaa kuntum taquuluuna cala allahi hayra alxaqi wixi aad ilaahay korkiisa aad ka dhihi jirteen oo beenta ah darteed ayaa sidaa la idinkugu cadaabayaa iyo aayaadkii ilaahay oo aad ku jeesjeesi jirteen waxaa kaloo alla subxaanahu watacaala uu yidhi walow taraa id yatawafa aladiina kafaruu almalaa'ikatu yadribuun yadribuuna wujuuhahum wa adbaarahum haddaad arki lahayd yacni marka malaa'igtu ay ka ooay gaalada ay nafta ka oofsanayso ay nafta ka qaadayso iyaga oo marka wejiyadooda ka garaacayo iyo gadaal hore iyo gadaal ayay ka tumayaan oo ay ka garaacayaan malaa'igta gaalada yacni arrin cajiib badan oo argagax badan ayaad arki ayaad arki lahayd weeyaan marka macnaha meesha ku jiro haddaba marka labadaas xaalad mu'miniintana saasaa nafta looga qaadaa gaaladana sidaa ayaa nafta looga qaadaa oo allah subxaanahu watacaala isku dariiq ma uusan marinin khaatimada marka ahmiyada ay leedahay waxaana tusaayo xadiis saxiixeynka ku sugan min xadiisi ibni mascuud rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi fawalladii laa ilaaha hayruhu ina axadakum layacmalu bicamali ahli ljanna xataa maa yakunu baynahu wa baynaha ila diraac fayasbiqu calayhi alkitaabu fayacmalu bicamali ahli nnaar fayadkhuluha waina axadakum layacmalu bicamali ahli nnaar xataa maa yakunu baynahu wa baynaha ila diraac fayacmalu bicamali ahli اljannati fayadkhuluha wuxuu yidhi rasuulka sala allahu alayh wali wasalama ilaahay baan ku dhaartee macbuud xaq lagu caabuda aanu jirin isaga maahane midkiin camalu ahliljanna ayuu shaqaynayaa ou samaynayaa ilaa isaga iyo jannadii dhudhun maahane wax kaleba aysan u dhexaynin markaasaa kitaabkii hore looxulmaxfuudka wixii loogu qoray ayaa ka hormaraayo oo ka xoog badinaayo fayacmalu bicamali ahli nnaar markaasuu camal ahlu naar ou samaynayaa u shaqaynayaa markaasuu naartii u gelayaa wa ina axadakum midkiinna camalu ahli naar ayuu samaynayaa markaasaa ilaa naarta iyo isagaba dhudhun wax aan ahaynba aysan u dhexayninba markaasaa camalkii ahlu jannada ayuu qabanayaa ou samaynayaa kadibna waxa uu gelayaa jannadii haddaba marka xadiidkan waxaa fasiraayo xadiis kaloo saxiixeynka ku sugan min xadiisi sahli bni sacdin asaacidiyi nabiga sala allahu alayh waali wasalam waxa uu yidhi ina arajula layacmalu camala ahli aljanna fi ma yabduu linnaas ninku waxa uu samaynayaa buu yidhi nabiga sala allahu alayh waali wasalama camalu ahliljanna ahlu janno camalkood ayuu samaynayaa sida dadka u muuqato sida ay dadka la tahay ayuu camalu ahliljanna daaco rabbi ayuu ku jiraa oo dadku marka waxay la tahay ninkan inuu camalkii ahlu jannada ou haayo riwaayadan marka fii maa yabduu linnaas labada meelba ku darayso waxay fasiraysaa riwaayadii hore waxaana lagawaxaana laga qaadanayaa in qofka waxa suu-ul khaatimada ku ridaayo sida uu camalu ahliljanna u samaynayo u samaynaayo waxa khaatimadiisa gedinaayo in ay tahay waxa marka wax qalbigiisa ku dhex jiro wax qalbigiisa ku jiro oo marka dadku aanay arki karin oo allah subxaanahu watacaala keligiisa uu og yahay waxa weeyaan marka waxa suu-ul khaatimada hadhow keenaayo ee ilaahay subxaanahu watacaala cidna ma dulminayo marka waa dasiise qalbiga ku qarsoon oo ilaahay uu og yahay addoonkuna uusan dhaalacan karin qofkii markaasa kitaabkiisu uu gadoomayaa saxiixu muslim waxaa ku sugan min xadiisi abi hurayra rasuulka sala allahu alayh ali wasalam inuu yidhi ina arajula layacmalu zamana tawiila qofku waxa uu shaqaynayaa ou samaynayaa wakti dheer bicamali ahli ljanna ahlu janno camalkood ayuu samaynayaa uma yukhtamu lahu camaluhu bicamali ahli nnaar markaasaa camalkiisa waxaa lagu soo khatimayaa ahlu naarkii camalkooda wa ina arajula layaclamu zamana tawiila bicamali ahli nnaar uma yukhtamu lahu camaluhu bicamali ahli ljanna ninna waxaa marka wuxuu camal falayaa camalu ahli nnaar ayuu muddo dheer ou samaynayaa markaasaa ilaahay wuxuu ugu khatimayaa camalu ahli ljanna axaadiistan saddexda ah ee midka abi hurayra iyo kan sahl ibni sacad iyo midka ibni mascuud saddexdooda waxaa laga qaadanayaa in ilaahay subxaanahu watacaala khalqigiisa uu ka qariyey khaatimada wax ay ahaan doonto oo nin og aysan jirin wax isaga loogu khatimi doono sidaana waxa uu u yeelay ilaahay subxaanahu watacaala waxa ay tahay cabsi addoonku inuu cabsado lana imtixaano saa daraaddeed waxaa waajib nagu noqonaysa markaa inaan aad uga cabsanno waxyaabaha khaatimadeenna ay ku dambay doonto waa kan marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis imaam axmed uu werinayo musnadkiisa uu ku weriyey ibnu abi shaybana uu weriyey iyo ibnu abi caasim sanadkiisuna uu saxiix yahay min xadiisi caaisha annahaa qaalat caaisha waxa ay tidhi kaana annabiyu sala allahu alayhi waalihi wasalama nebigu waxa uu ahaa yukhiru an yaquula inuu badinaayo ou aad u badi jiray inuu dhaho yaa muqalliba alquluubi habbit qalbii calaa taacatik tan quluubta gedgediyow qalbigayga daacadaada ku sug faqultu yaa rasuula allah innaka tuktiru an tadcuwa bihaada adducaa waxaad badinaysaa inaad ducadan ku ducaysato fahal takhshaa ee ma baqaysaa baqdin miyaa kugu jirtoo ma baqaysaa nacam qaala waxa uu yidhi wamaa yu'amminunii oo maxaa aniga io ammaan gelinaayo maxaa cabsida iga bi'inaayo yaa caaisha caaishaay wa quluubu alcibaadi bayna isbacayni min asaabici aljabbaar iyadoo addoommada quluubtoodu laba farood oo faraha alle ay ku sugan tahay idaa araada an yuqalliba qalba cabdihi hadduu alla doono addoonkiisa qalbigiisa inuu gediyo qallabahu waa wareejinayaayo waa gedinayaa sidee baan aniga marka aanan u cabsanaynin ayuu leeyahay nebiga caleyhi salaatu wasalaam haddaba marka nebigu waa sayidulmursaliin maca daalika sidaas ayuu uga baqayaa arrimaha ku saabsan xaaladda uu ku dambaynaayo qofka saas ayuu nebiga uu uga baqayay sala allahu caleyh waalihi wasalama marka nebiga oo jannadii iyo marka dunuubtiisii kuwii hore iyo kuwii dambeba la dhaafay hadduu sidaas yeelaayo innaga marka waxaa xaalkeenna uu yahay innagoo aan waxna naloo ballan qaadin dembi horey mid dambe in nalaga dhaafana aan naloo sheegin waxa weeyaan marka cabsidu waxay ka dhalanaysaa qofku inta uu aqoon leeyahay haddaba marka haddaad sidaa ogaato hidaayada haddaba waxaan waxaan ognahay hidaayada inuu ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa ay ka timaado istiqaamada iyo toosnaantuna inay ku xiran tahay ilaahay mashii'adiisa iyo doonistiisa oo hadduu alla doono ayaan toosnaan karnaa khaatimadana haddii nalaga qariyey haddii khaatimadeennana nalaga qariyey hanuunka ilaahay xaggiisa uu ka ahaanayo istiqaamada iyo toosnaantuna ay ku xiran tahay allah subxaanahu watacaala doonistiisa iyo iraadadiisa qofku waxaa weeyaan inuusan ku kadsoonaanin camalka saalixa ee uu markaas samaynayo ama iimaankiisa waa inuunan ku kalsoonaanin waa inuusan ku kadsoomin iyo salaadiisa iyo soonkiisa iyo xajkiisa waa inaanu ku kalsoonaanin lianna maxaa yeeley wax lagugu khatimi doono ma ogid camalka aada maanta hayso nin walbow yousan cujbi ku gelinin oo marka camalkaagaas isaga ah ha iskula waaweynaanin maxaa yeele wax lagugu dhammaystiraayo war uma haysid imaam axmed wuxuu wariyey isnaad saxiixa uu ku wariyey annahu bakaa bacdu saxaabati saxaabada qaarkood nin asxaabtii ka mid a ayaa ooyey cinda mowtihi dhimashadii markuu dhimanayo agteeda fa su'ila can daalika arrintaas baa wax laga weydiiyey faqaala waxa uu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalama yaquul waxaan maqlay nebiga oo odhanayo in allaha tacaala alle qabada khalqahu khalqigiisii ayuu cantoobiyey uu qibdooday qabdatayni laba cantooba ayuu cantoobiyey faqaala waxa uu yidhi haaulaa'i kuwaan filjannati jannada dhexdeeday ahaadeen wa haaulaa'i cantoobadan kuwa ku jirana filjannati bay ahaadeen finnaari bay ahaadeen naarta walaa adrii markaasuu saxaabigu wuxuu yidhi walaa adrii anigu ma ogi fii ayi lqabdatayni kuntu aniga cantoobadii aan ku jiray midda jannada inaan ku jiray iyo kuwa uu alla yidhi naartay galayaan war uma hayo yii maadaama aanan ogeyn cabsi iyaa marka ayaa igu oyinsiinaysa uu leeyahay qaar marka culimmadii salafka ka mid ah waxay dhihi jireen maa abka alcuyuuna maa abkaaha alkitaabu asaabiq indhaha wax ka ooysiiyey ma jiro inta uu ka ooysiiyey kitaabkii hore yacnii waxa lawxulmaxfuudka ku dhigan ee khawaatiimta ah sida ayay muuminka uga ooysiiyeen wax uga ooysiiye ma laha oo yacnii khawaatiimtay wax adiga laguu qoray maadaama aadan ogeyn cabsi iyo marka aada ayay qofka mu'minkaa ay ku haysaa sufyaan waxaa laga wariyey isaguna inuu yidhi wa qaala sufyaanu libacdi asaalixiin saalixiinta qaarkooda wuxuu ku yidhi hal abkaaka qatu cilmu ullahi fiik warniyo weli makaa ooysiiyey ilaahay cilmigiisa oo adiga kugu saabsan cilmiga alle adiga uu kaa og yahay ilaahay ee waxa aad ku dhiman doonto iyo waxaa ah arrintaa iyadaa makaa oysiisay faqaala lahu daalika arajul ninkii waxa uu yidhi taraktanii laa afraxu abadaa warniya waa iga tagtay inaanan farxin weligey ayaad igaga tagtay uu yidhi wa kaana sufyaan sufyaan wuxuu ahaa yashtaddu qalaquhu min alsawaabiqi waalkhawaatiim sufyaan aada uga baqi jiray sawaabiqda waxyaabaha hore oo ilaahay uu qoray iyo waxa uu ku dhima doono khaatimada qofka aada ay uga welweli jiray fa kaana yabkii waa ooyi jiray marka wayaquulu wuxuu dhihi jiray akhaafu an akuuna fii ummi alkitaabi shaqiya waxaan ka cabsanayaa lowxulmaxfuudka shaqinimo inay iigu qoran tahay wayabkii markaasuu ooyi jiray wayaquulu wuxuu dhihi jiray akhaafu an uslaba aliimaan waxaan ka baqayaa in layga siibo iimaanka cinda almowt dhimashada agteeda markaan dhiman rabo in iimaanka layga siibo taasaan ka baqaya ayuu dhihi jiray aahaartan dambe marka waxaa werinaya abuu nucaym alasbahaani kitaabkiisa xilyat alwliyaa wa tabaqaat alasfiyaa ibnu rajabna jaamicu lculuum alxikamka ayuu ku sheegay haddaba marka khawaatiimtu salafku aad ayay uga murji jirtay sababta murugta iyo ooyinta iyo cabsida iyo walbahaarka ay ugu dilaysayna waxa ay ahayd cilmigooda iyo alla kacabsigooda ayaa taa keenaysay amaa dadka juhaasha ah oo aan waxba ogeyn waxayba ku kadsoomayaan xadiidka ibnu mascuud oo waxa ay leeyihiin mar wixii aan ku dhimanayaba haddaanan ogeyn oo laga yaabo inaan khaatumada ii hagaagayso intaan camalu ahlinaar sameeyo hadhowna inaan camalu ahliljanna ku dhinto maadaama ay suurtagal tahay lacalla in ilaahay khaatumada ii wanaajiyo markaasuu baatilkiisa isaga dhex jirayaa taana marka waxaa weeyaan xadiidka ibnu mascuud sidaas in loo fahmo ma aha bal xadiisu ibnu mascuud wuxuu ku jiraa waxyaabaha marka axaadiisu alkhawf axaadiista qofka mu'minka cabsida ku ridaysa ayuu ka mid yahay maxaa yeeley mustaqbalkaagii ma ogid laakiin haddii aad tidhaahdid kollaba wixii ilaahay iigu talagala waa ii qoray aniga marka khalaas waxaan rabaan samaynaa xadiiskaas ma aadan fahmin ayb marka qof walbao muslima intaan haddaan ogaanay waxaa laga rabaa inuu raadiyo asbaabta keenayso khaatimadu inay fiicnaato asbaabtaa marka waxaa ka mid oo ugu horeyso alisticaanatu billahi wasu'aali alisticaanatu billahi waasu'aalu bian yuktima allahu bilkhaatimati alxasana waxaa marka laga rabaa inuu qofka uu alla kaalmo weydiisto iyo inuu ilaahay weydiisto bian yakhtima allah inuu ilaahay khatimo isaga oo ugu khatimo bilkhaatimati alxasana khaatimo fiican oo ugu khatimo taana nebigu uga dayanayaa sala allahu caleyh waali wasalama maxaa yeele nebigu wuxuu dhihi jiray xadiidka aan sida aan soo marnayba allaahuma yaa muqalliba alquluubi habbit qalbii calaa diinik ayuu dhihi jiray oo nebiga ayaan uga dayanaynaa marka inaan ilaahay xusnulkhaatima aan weydiisanno allah subxaanahu wa tacaala dadka raasikiinta ah oo cilmiga ku raasikhay oo aad cilmiga u yaqaana oo ugu tilmaamay in gomadooda ama lugtoodu ay cilmiga ku xasishay wuxuu ka tilmaamay inay yidhaahdaan aqwaashooda waxaa ka mid a inay dhihi jireen rabbanaa laa tusiq quluubanaa bacda id hadaytanaa wahab lanaa min ladunka raxma innaka anta alwahaab rabbiyow qalbigeenna ha iilin iimaanka ha ka iilin oo ha ka leexinin bacda id hadaytanaa markaadna hanuunisay ka bacdi wahab lanaa min ladunka raxma innaka anta alwahaab xaggaagana agtaada ilaahu raxmad nooga hibey innaka anta alwahaab saasay dhahaan marka waxaa weeyaan khaatimada fiican iyo in ilaahay uusan simbiririxinin ayay aada u warsa jireen dadka ahlu cilmiga ah ayb shaniga dadka ahlu salaaxa ee fiicfiicanna weligood sidaas ayuu ahaa allah subxaanahu watacaala waxa uu yidhi fii qisati yuusuf yuusuf isagoo ka sheekaynaya qisadiisa ayuu wuxuu yidhi yuusuf allah subxaanahu watacaala rabbi qad aataytanii min almulki wacallamtanii min ta'wiili alaxaadiidi faatira asamaawaati waalard anta waliyii fi dunya waalaakhira tawafanii musliman waalxiqnii bisaalixiin nabiyullaahi yuusuf wuxuu allah subxaanahu watacaala uu warsaday inuu oofsado muslimnimo inuu ku oofsado iyo isagoo allah u hoggaansan wa alxiqnii bisaalixiin dadka saalixiintoo toostoosanna ilaahu i haleeshii taa ayuu ilaahay ka baryey markuu alle nicam fara badan uu siiyey sidoo kale saxaratu fircawn nimankii fircawn oo sixirka u keensaday waa tii marka ay yidhaahdeen markay halkaa markay islaameen oo ay nebiyullaahi muuse iyo nebi haaruun ay raaceen waxay yidhaahdeen wamaa tanqimu mina ila an aamanna biaayaati rabbina lama jaa'atna rabbanaa afriq calayna sabran watawaffanaa muslimiin waxay dhaheen ilaahu sabr nagu shub korkeenna ku shub muslimiin annagoo ahna na oofso oo marka waxay weydiisteen oo ilaahay ay warsadeen inuu islaamnimada ku dilo nebiga calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa wuxuu ku hanuuniyey inay rabbigood ay gargaar iyo gurmad ay kaga dalbaan muhimadan iyo arrintan aadka u daran oo waxaa sunanu tirmidi ku sugan iyo musnad alimaam axmed min xadiidi shadaad ibni aws nebiga sala allahu caleyh ali wasalam inuu yidhi idaa kanaza annaasu adahaba waalfida dadku hadday dahab iyo fido ay kaydsadaan fa aknizuu antum haaulaa'i alkalimaat idinku waxaad kaydsataan kelimaadkan allaahuma inii as'aluka athabaata fi lamr ayuu ka bilaabay ilaahu waxaan ku weydiisanayaa inaan sugnaansho aan ku sugnaado diintaada korkeeda aan ku sugnaado taasaan ilaahu ku weydiisanaa waa xadiid xasan ah oo duruq badanna ku yimid alxaafid ibnu rajabna ou sharxay risaala mustaqila uu ku sharxay oo xadiidkan keliya ou u gooni yaalay qofku marka inuu diinta ilaahay ku sugnaado amaba guud ahaanba inuu sugnaado waa u wada baahan yahay saddexdii daar oo aan soo sheegnay oo aan ku bilownay kelmadda saddexdoodaba inuu sugnaado ayuu u baahan yahay adduunyada marku joogana inuu daacada rabbi ku sugnaado u baahan yahay markuu dhimanayana in khaatima uu khaatimo fiican uga baxo qabriga markuu galana su-aasha inuu ku sugnaado sidoo kale marka uu galo allah subxaanahu watacaala markuu soo hor istaagana inuu sugnaado oo uu su-aasha la weydiinayo uu ku sugnaado ayuu u baahan yahay lidaalika nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi sida saxiix muslim ku sugan laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah dadkiina dhimanaayo laa ilaaha ila allahu u laqina si ay macnaha ugu dhintaan waxaa kaloo alla yidhi fastaqim kamaa umirt toosnaaw sidii lagu amrayba marka toosnaantu waxay keenaysaa ilaa aad ka dhimato inaad toosnaato sidoo kale qabriga marka la tagana nebigu markau qof aaso uu duugo sida abu daawuud oo wariyey bisanadin saxiix min xadiisi cuhmaan nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tafbiita fainahu alaana yus'al walaalkiin dembi dhaaf ilaahay u weydiiya una weydiiya inuu ku sugnaado su-aasha oo sugnaansho ilaahay u weydiiya fainahu alaana yus'al maxaa yeeley isaga hadda ayaa la weydiinayahay wuxuu allah subxaanahu watacaala qur-aanka ku yidhi yuhabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhirah wayudilu allahu aldaalimiina wayafcalu allahu maa yashaa marka adduun iyo aakhiraba allah subxaanahu watacaala mu'minka wuu sugayaa addoonka marka xaajada rabbigii oo u qabo aaday u fara badan tahay ilbiriqtina kama maarmi karo marka muhiimaddan weyn inuu ilaahay subxaanahu watacaala u kaashado ayaa lagama maarmaan ah saa darteedan salaadeenna waxaan ku akrinaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahu kaligaaan ku caabudaynaa kaligaana kaligaana kaalmo ayaan ku weydiisanaynaa marka waxa ilaahay laga kaalmo weydiisto waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid a inuu iimaan uu kugu dilo oo adigoo marka xaalad fiican ku sugan inuu allah subxaanahu watacaala ku oofsado sababka labaad ee xusnul khaatima ee asbaabteeda ka mid a waxaa weeyaan alakhdu bilasbaab asbaabta in la qaato waana iimaanka iyo camalka saalixa ah in lagu dadaalo oo lala yimaado ilaa qofka uu ka dhinto wuxuu alla subxaanahu watacaala yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaqu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun taa marka waxay tusaysaa in nala amray ilaa aan ka dhimanno inaan islaamka ku sugnaano iyo taqwada alla subxaanahu watacaala khaatimada dambena ilaahay waxa uu sheegay dadka alla ka cabsada inay leeyihiin oo alla wuxuu yidhi wa'mur ahlaka biasalaati wastabir calayha laa nas'aluka risqa naxnu narsuquk waalcaaqibatu liltaqwa ciribta san adduun iyo aakhira labadaba waxaa iskale litaqwa liahli taqwa dadka allah subxaana taqwada ahalka u ah oo allah subxaanahu watacaala ka cabsado ayaa khaatimada san iyaga ayaa helaayo marka waa in alla kacabsigii lagu dadaalaa aayaddii aan hadaaya akrinaynana waxay ahayd ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika dadka marka alla yidhi rabbigeen waa allah kadibna ku toosnaaday diinta oo aan midig iyo bidix feerinin oo diinta allah subxaanahu watacaala ku toosnaaday dadkaa iyagaa marka malaa'igta ayaa kusoo degayso iyagoo odhanaayo anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waa marka ay dhimanayaan ayaa malaa'igtu ay u bishaaraynaysaa taa marka waxay keenaysaa camalka saalixa haddii lagu dadaalo xusnu lkhaatima in laga helaayo alxaafid dahabi kitaabkiisa siyar aclaami nubalaa tarjamada abu zurcat araazi cubaydullahi bn cabdilkariim waxa uu ku cubaydullaahi bnu cabdilkariim waxa uu ku sheegay waxa uu yidhi qaala abu jacfar muxamed bnu caliyin muxamed bnu caliyin waraaqu abi zurca abu zurca ninkii wax u qorqori jiro waraaqiisa ahaa wuxuu yidhi xadarnaa abaa zurcata bimaa shahraan meesha la yidhaahdaan abu zurca ayaan xaadirnay yun ugu tagnay wa huwa fi sawqi isagoo la kaxaynaayo oo adduunyadii laga sii kaxaynaayo wa cindahu abu xaatim wa bnu wara abu xaatim iyo moxamed ibnu ibnu wara ayaa la joogeen ayb moxamed ibnu muslim ibni wara walmundir ibnu shaadan iyo waayru iyo iyo iyo wagayruhum ayaa la joogay fadakaruu xadiian xadiida talqiini waxay sheegeen xadiidkii talqiinta laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah xadiidkiisa ayay isku soo qaadeen wastaxyow min abi zurcata an yulaqinuuh waxay ka xishoodeen inay u laqinaan abu zurca oo laa ilaha ila allahu ay u laqinaan ayay ka xishoodeen faqaaluu waxay yidhaahdeen markaa tacaalow nadkuri alxadiida kaalay aan xadiidka sheeg sheegno faqaala ibnu waara ibnu waara ayaa marka wuxuu yidhi xadahanaa abu caasim qaala xadahanaa cabdulxamiid bnu cabdulxamiid ibnu jacfar can saalixin wajacala yaquulu wuxuu gudagalay marka inuu odhanaayo ibnu abi walam yujaawizhu saalix ibnu abi waa dhaafi waaye meeshaas wa qaala abuu xaatim abuu xaatim waxa uu yidhi xadahanaa bundaar qaala xadahanaa abuu caasim can cabdilxamiid bni jacfar can saalixin walam yujaawiz isagana waa saalix waa dhaafsii waaye waalbaaquuna sakatuu intii kalena waaba aamuseenba faqaala abuu zurca wa huwa fi stawqi abuu zurca oo la kaxaynayo sii dhiman rabo sakaraadkii joogo ayaa marka wuxuu yidhi xadahanaa bundaar qaala xadahanaa abuu caasim qaala xadahanaa cabdulxamiid can saalix bni abi can saalix bni abi cariid can kasiir bni mura can mucaadi bni jabal qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh walihi wasalama man kana aakhiru kalaamihi laa ilaha ila allah dakhala aljanna wa tuwufiya raximahu llah markuu xadiidkaas sheegay meeshaas uu gaarsiiyey ayaa allah subxaanahu watacaala uu oofsaday oo abuu zurca marka ou sida sidaa ayuu ku dhintay marka saas oo kale ayaa qofka acmaasha saalixada ah iyo iyo iyo iyo marka nashrinta cilmiga nebiga caleyhi salaatu wasalaam laga dhaxlay faafintiisa qofka ku mashquulsan samaradiisa iyo midho dhal fiican ayaa loo rajaynayaa oo alla waxa uu yidhi waaladiina htadow zaadahum hudaa kuwii hanuunay oo hanuunka hanuunkii la yimid alla hanuun ayuu u ziyaadiyey marka adiga waxa aad camalka aad samaynayso wuxuu kuu ziyaadina camal kale uu ku dhiibaa xasanadu xasano kale ayay dhashaa sida dembiguba uu dembi kale uu u dhalo oo marka dambena suu-ul khaatima oo u keeno oo alla uu yidhi subxaanahu watacaala falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum kuwaanna markay leexdeen oo ay xaqii ka leexdeen ayaa ilaahay quluubtoodii uu leexiyey marka waxaa weeyaan macsiduna macsi bay dhashaa say u wadana marka gaalnimay ku gaarsiine oo min hunaa ayay salafku waxay dhihi jireen almacaasi bariidu lkufri macsidu waa dhambaalka ama marka boostada gaalnimada waay gaalnimada ayay dhambaal u tahay ahy oo ay fariin u tahay sidaas oo kale marka qofka waxa fiican sameeyana isaguna marka ilaahay hanuunba usii kordhina waaladiina htadow zaadahum hudan waaataahum taqwaahum sidoo kale alla wuxuu yidhi fii quluubihim maradun fazaadahum allahu maradaa jiradii horeo qalbigoodii ku jirtay ayuu alla tu kale uu ku kordhiyey ee uu ku ziyaadiyey ayb dhinac kale haddii aan fiirino dadkii noloshooda acmaasha saalixaadka aan ku dadaali jirin oo macsida badnaa ayaguna si xunay u dhinteen bal mithaalkan ku muqaaranay kii hadda oo abuu zurca oo aan sheegaynay alimaam ibnulqayim kitaabkiisa la yidhaha addaa waddawaa safxada boqol afartan iyo labaad waxa uu ku sheegay waxa uu yidhi qiila lirajulin nin baa waxaa lagu yidhi filixtidaari nafta laga qaadayo oo yacni xaalatu sakaraad joogo ayaa waxaa lagu yidhi qul laa ilaaha ila allah war laa ilaaha ila allahu dheh faqaala waxa uu yidhi shaah rakhin halabtuk waxa uu yidhi wuxuu ka hadlaayey marka rakh waa dhagxaanta baalkan jeeska la yidhah ama la yidhaahdo jarta lagu cayaaro ayuu marka ayuu afkiisa soo dhaafi waayeba ayuu ka gudbi waayeba marka mar walba wuxuu dhaha inaa kaa adkaaday shaah rakh halabtuk waa kaa raayey waa kaa adkaaday dhagxaantiibuu sheeg sheegaa marka oo jeeska iyo uu ku cayaari jiray awel ayb taasaa marka uma tuufiya taasaa marka lagu oofsaday oo uu ku dhintay wa qiila liaakhara ku kale waxaa lagu yidhi qul laa ilaha ila allahu war laa ilaha illa allahu dheh fajacala yahdii bilghinaa xataa maata wuxuu galay inuu ku hadaaqaayo hees heesihi uu heesi jiray isagoo wada unbau dhintay mid kalena sidoo kale tawxiidkaa loo qabtay haween ou jeclaay ee uu markaa ka fakatay ee uu faaxisho ama macsi uu rabay inuu ku sameeyo oo ka fakatay ayuu marka bilaabay inuu ku hadaaqo oo wuxuu dhihi jiray yaa rubba qaa'ilatin yowman idaa balagat ayna adariiqu ilaa xamaami minjaabi hadalkaasaa laga u ka dhammaa waayeba tawxiidka ilaahay waa dhaafiyey mid kalena waa sheegay ee uu yidhi oo la yidhi war laa ilaha illa allahu dheh markaasuu wuxuu yidhi sidee baan u dhahaa walaa acrifu ma ogi mana xasuusto annii sajadtu lilaahi sajda inaan ilaahay hal sujuud u sameeyey ma ogiyuu yidhi mana xasuusto anoon weligay hal sujuud xataa allah u samaynin dartiis seen u dhahaayuu yidhi kelmaddan aad iga daba wadaan marka dadka laguma qasbi karo maxaa yeele qofku hadduu ku noolaayo kelmadda uu kelmaddaa marka uu akhri jiray ku dadaali jiray iyada uu marka u doodi jiray iyada uu marka dadka u sheegi jiray markaasuu kelmaddii uu heli karaa kuna dhimana nacam sida marka haalibka oo aljazaau min jinsi alcamalna ilaa marka qaacidadaas sida ku dureersatayba ayb weliba qofka inuu daacada ilaahay ku dadaalo markuu sii dhiman rabo ee marka uu isleeyahay yani waktigaagii hore ayuu u batay waa inuu markaa xaaladaas marka uu aada ugu sii dadaalo waxaa sugnaatay oo saxiixu muslim ku sugan min xadiidi caaisha waxa ay tiri caaisho kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama rasuulku wuxuu ahaa yukthiru an yaquula inuu aad u badin jiray inuu dhaho qabla an yamuuta intuusan dhimanin ka hor subxaanaka allaahuma wabixamdik astakfiruhu astakfiruka wa atuubu ilayk ayuu badi jiray qaalat caaisha markaasi caaisha waxay tidhi qultu yaa rasuula allah maa haadihi alkalimaat allatii araaka axdaftaha taquuluhaa waa maxay kelimaadkan aad soo darisiisay ood dhehaysood la imaanayso waa maxay bay caaisha tidhi qaala waxa uu yidhi markaa jucilat lii calaamah calaamad ayaa aniga la ii yeelay fii ummatii ummaddayda dhexdeeda idaa ra'aytuhaa haddii aan arko qultuhaa oo aan marka adkaartan aan badinayo markaas oon dhahaayo idaa jaaa nasrullahi waalfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diini illahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbik wastakfirhu inahu kaana tawaaba marka nebiga markuu dhima rabay sala allahu alayh waali wasalama wuxuu badiyey cibaadaadkii iyo adkaarta noocan aaduu usii badiyey maadaama ilaahay calaamad oo uga dhigay wakhtigiisu inuu soo dhowaaday mar hadduu wakhtigii soo dhowaadayna inuu adkaartii iyo istikfaartii sii badiyo ayaa allah subxaanahu watacaala uu amray allana waxa uu yidhi wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin qofka ilaa uu ka dhimana inuu taa uu wado marka hadduu qofku weynaado oo uu markaa afartan dhaafana oo lixdan ilaahay uu gaarsiiyo subxaanahu watacaala qofkaa isagaa marka ilaahay waa u cudur daaray cudurna waa cudurdaarna waa ka zuuliyey ilaahay subxaanahu watacaala wax marmarsiyaa qofkaa ma laha alla waxa uu yidhi wahum yastarikuuna fiiha rabbanaa akhrijnaa nacmal saalixan gayra aladii kunaa nacmal awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakkar waja'akum annadiir dadku waxaa markay naarta galaan ayaa waxay ku cabaadayaan marka in aakhira in la celiyo oo loo celiyo adduunka iyo waxaa markaasu alla wuxuu odhanayaa camal wanaagsan aan samaynayn naarta naga bixi bay leeyihiin markaasu alla wuxuu leeyahay awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakkar sow idinma aanan cumri siinin qof waansamo inta uu ku waansami karo wajaa'akum annadiir kii idin digaayeyna sow idinma imaanin nebiga waa lagu fasiray cirada waa lagu fasiray waxyaabo badan baa marka lagu sheegay ayb bukhaari waxaa ku sugan min xadiidi abi hurayra nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi acdara allahu ila mri'in akhara ajalahu xataa ballagahu sittiina sana ilaahay waa cudurdaarka waa ka zuuliyey waana ka tirtiray qof uu dib dhigay ilaa uu lixdan sano ka gaarsiiyey ahlu madiinana afartan sano hadday gaaraan cibaado ayay u tafaruqi jireen sunanu tirmidi waxaa ku sugan min xadiidi abi hurayra nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi acmaaru ummatii maa bayna sittiina ila sabciin ummaddeyda cumrigooda lixdan ilaa iyo toddobaatan inta u dhexaysa weeyaan wa aqaluhum man yajuusu dalik waxaa yar inta dhaafayso xadiidkan xaafid ibnu xajar fatxulbaariga isnaadkiisa waa ku xasaniyey marka intaanoo dhan waxay ku tusaysaa marka mar haddaad hore u badato ood lixdan gaarto inaad daacadii sii badiso awalna daacadii waa lagaa rabay laakiin intaad awal samay jirtay waa inaad ka sii badiso midda saddexaad marka oo asbaabu xusni alkhaatima waxaa weeyaan majaalisu dikri qofka inuu ku dadaalo majaalista ilaahay lagu xuso oo rasuulka lagu sheego taana waa midda alla uu nebigiisa uu amray inuu naftiisa ku xabiso qaala tacaala alla waxa uu yidhi wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi yuriiduuna wajhah walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati addunya walaa tudic man agfalna qalbahu can dikrina waitabaca hawaahu wakaana amruhu furutaa waxaa weeyaan marka nebiga taasaa la amray inuu dadka alla xusaayo ou la joogo macooda ducafaba ha iska ahaadeene oo fuqaraba ha iska ahaadeene galab iyo subax inuu iyaga la joogo ee uunan adeecin dadka ilaahay qalbigooda ou daboolay dikrigiisa alla uu ka daboolay ee hawadooda raacayo ee arrinkoodana uu dayaac uu yahay inuu ka dheeraado ee uusan adeecin taa ayaa nebiga la amray sala allahu calayh waali wasalama sababtuna waxay tahay dikriga ilaahay quluubta ayaa ku jilicdo oo quluubta inay engegtana waa waxa suu-ul khaatimada keeno weeyaan oo ibnu rajab kitaabkiisa la yidhaha lataa'ifu almacaarif safxada labaatan iyo afaraad wuxuu ku sheegay ana rajulan shakaa ila alxasani albasriyi nin ayaa xasanulbasri ayuu u cawday oo uu markaa ayuu wax u sheegtay oo waxa uu yidhi can qasaawati alqalbi qalbi adayg iyo qalbi qalal ayuu ka cawday oo xasanulbasriba wuxuu yidhi qalbigaygi waa qalla qalbi qalayl ayaa marka aan ku dhex jiraa buu yidhi ila tali faqaala waxa uu yidhi marka adniihi min adikri waxaad u dhoweysaa dikriga u dhowey qalbigaaga ayb wa qaala waxa uu yidhi marka majaalisu dikri maxyaatu lqalbi dikriga majaalistiisu waa qalbiga noloshiisa waaye wa tuxdisu fi lqalbi alkhushuuca qalbigana waxay ku soo derisaa ay ku cusboonaysiisaa mar walba khushuuc ayay qalbiga ku cusboonaysiinaysaa alquluubu almayitatu taxyaa bidikri quluubta dhimatay dikrigay ku noolaataa buu yidhi kamaa taxya alardu almayitatu bilqatri sida dhulka dhintayba dhibicda roobka uu ugu noolaanayo ayaa qalbiguna dikriga ilaahay uu ugu noolaadaa qalbiguna hadduu dhinto jawaarixdiina faasiqad ayay kusoo baxaysaa oo alla waxa uu yidhi alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illah wma nazla min alxaq wla yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qabl fataala calayhim alamadu faqasat quluubuhum wakasiiru minhum faasiquun markii qalbigii uu noqday yani markuu qalbigii engegey jawaarixdiina daacadii rabbi bay ka tagtay qalbi marka qallalan oo engeganna waa qalbi aan marka daaca sameey waxaa wuxuu dhalayaa jawaarix aan daacada rabbi samaynaynin taana marka suu-ul khaatima ayaa ka imaanaysa midda afaraad ee asbaabu asbaabu xusni alkhaatima ah kasratu tilaawati alqur'aan qur'aanka akhrintiisa in la badsado weeyaan nebigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaa qur'aanka isagoo lagu soo dejiyey keyrkiis inuu ka maqlo lianna kullamaa qur-aanka qofka uu fahmo ee lagu dul akriyo ama uu isaga akriyaba waxaa weeyaan waa kullamaa allah ilaahay uu u dhowaanayo qalbigiisuna uu jilcaayo weeyaan oo alla mar maxaa yeelay qur-aanka marna naartuu ku geynaa marna jannaduu ku geynayaa marna qabriguu ku geynayaa marna sakaraatulmowdka marna adduunyadii iyo axkaamtii iyo daacaadkii buu ku farayaa intaa marka waxa ay keenaysaa qofku marka waa inuu qur-aanku uusan moogaanin nebiga calayhi sala xadiis saxiixa oo saxiixa ku sugan wuxuu aha rasuulka sala allahu calayh waali wasalama cabdullaahi ibni mascuudba wuxuu ku yidhi iqra' calaya alqur'aana qur'aanka igu akri faqaala cabdullaahi cabdullaahi ibni mascuud waxa uu yidhi a aqra'uu calayka unzil ma kugu akriyaa adigoo adiga korkaaga lagu soo dejiyo qur-aanka qaala waxa uu yidhi innii uxibu an asmaca min hayrii anuu waxaan jeclahay keyrkay inaan ka maqloon ka dhegaysto faqara'a suurata annisaa suuratu nisa buu akhriyey xataa balaga ilaa uu ka gaaray fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida faidaa caynaahu tadrifaan markaa nebiga fiiriyey wuxuu yidhi waaba indhihiisa ayagoo shubmaayo oo uu ilmeynayo marka qur-aanku haflada iyo miridka qalbigaaga ku dhacaayo ayuu ka saarayaa oo ka bixinayaa midda shanaad ee asbaabu xusni alkhaatima waxaa weeyaan alsayru calaa minhaaji nabiyi sala allahu alayh waali wasalama minhaajki nebiga dariiqadii nebiga in lagu socdo iyo dariiqadii asxaabtiisa taa marka sunnadu waxay kaa badbaadinaysaa baadi inaad ku dhacdo cirbaadu bnu saariya nebigu wuxuu ka wariyey sala allahu alayh waali wasalama inuu nebigu yidhi innahu man yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kasiiraa ninkii aniga gadaashay noolaado ikhtilaaf fara badan ayuu arkayaa facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiin cabduu calayha binnawaajid sunnadeeda iyo sunnada khulafaau raashidiin ogaada oo ku dadaala oo laazima gowsdambeedkana ku qabsada ayb wuxuu yidhi allah subxaanahu watacaala sidoo kale qur-aanka uu ku yidhi qul hal nunabi'ukum bilakhsariina acmaala aladiina dalla sacyuhum fi lxayaati addunya wahum yaxsabuuna anahum yuxsinuuna suncaa ma idinkaga warannaa oo ma idiin sheegnaa dadka marka khasaarada badan xagga acmaasha ku khasaarada badan waa kuwa camalkooda ou dhumay nolosha adduunyada dhexdeeda uu ku dhumay wahum yaxsabuuna anahum yuxsinuuna suncaa isla markaana u malaynaayo inay wax fiican ay samaynayaan aayaddan culummada caliy bnu abi aalib radia allahu canhu oo kale khawaarijta ayuu kusoo dareeriyey oo ku marka kuayuu marka uu ku macneeyey marka saa darteed salafka qaarkoodna waxay dhihi jireen albidacu dihliizu lkufri sunnada nabigaoo laga dheeraado oo laga tago oo marka la noco oo aan manhaj laga dhiganin bidcadii waxaa marka kufrigii ayay marka albaabkeeda ay tahay oo marka albaabka kufriga laga soo gala waayo bidcada qofku marka waa inuu iska ilaaliyo iskuna dhowro sunnada nebiga sala allahu caleyh waalihi wasalama ninkii sunnada nebiga ka tago oo bidco ilaahay ku caabudo xadiidka bukhaari kusu ku sugan waxa uu leeyahay nebiga man axdatha fiiha xadathan ow aawaa muxdithan facalayhi lacnat ullahi waalmalaa'ikati waannaasi ajmaciin ninkii magaaladan madiine dhexdeeda madiine marka xukunka waa ku owleysantaha meelaha kale inay ku bannaan tahay ma ahan oo waa isku wada mid qof inuu diintii nebi moxamed diin aan ahayn ama wax aan ahayn inuu soo dariyo wuxuu leeyahay marka nebiga ninkii soo darisiiyey iyada dhexdeeda wax cusub oo diin ka dhigo ama nin muxdis ahoo diinkii alla wax kusoo darisiiye dumo oo difaaca isaga fa calayhi lacnatullaahi korkiisa lacnadii alla ha ahaato waalmalaa'ikati iyo wannaasi ajmaciin ayb laa yaqbalu allaahu minhu sarfan walaa cadla alla kama aqbalaayo qofkaas farad iyo sunno haddii farad iyo sunno aan lagaa aqbalin waxa weeyaan marka oo aan wax lagaa aqbalaba aanay jirin khaatimadaada marka waa loo yaabaa sababtoo ah camal la-aan macsi macsi macsidii macsiba marka macsibay kuu dhiibeen bidcaba bidcay kuu dhiibeen markii dambe qofka marka dambe riddo iyaaba looga baqayaa nebigan allah subxaanahu watacaalaana wuxuu yidhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim ha ka digtoonaadeen kuwa nebiga amarkiisa khilaafayaan inay fitno ku dhacdo fitnadaa imaam axmed wuxuu ku fasiray alriddatu qofku inuu diintaba ka baxo walciyaadu billah sida aada ogsoon tihiinna oo kutubulcaqaa'id aad ku aragteenna dadka ugu shaki badan markay dhimanayaan waa dadka ahlu kalaamka ah dadka ahlu kalaamka oo mutafalsifada marka ay dhiman rabaan waa dadka ugu shakiga badan oo ilaahay ka shaki badan wax ilaahay uga shaki badan ma jira dadka iyaga ah ayib wixii ilaahay marka tawbo oo waafajiyana waaba ka qayliyaanoo sida marka rag fara badan oo ay marka abulmacaali aljuwayni iyo kale ay ishaareen ilaahay subxaanahu watacaala hadduusan iqabanin uusan marka uusan garabkayga ahaanin waxa uu yidhi marka weyl iyo halaaga ayaa usugnaaday abulmacaali waatuu sidaa marka u dhihi jiray kuwo badanna marka iyagoo shakigaas ku sugan ayay dhinteen waxa u keenayna waxay ahayd dariiqadii nebigay waxay ka doorteen caqliyaadkooda iyaga caqliyaadkooda ayay qaateen nebiga axaadiistiisiina waa ka tageen ilaahay khaatimadiibuu marka agmariyey marka in la iska ilaaliyo dariiqadii nebi moxamed sala allahu caleyh waali wasalam iyadoo cad in dhinaca kale la maro oo la khilaafo khaatimadaabay hallaynaysaa amaa calaamaatu xusni alkhaatima khaatimada wanaagsani calaamadaheeda waxa weeyaan qofka in loogu khatimo oo adduunka uu ka baxo isagoo camal saalixa ku dhex jiro ama isagoo camal saalixa sameeyey inuu markaa dhinto abuu nucaym alasbahaani akhbaaru asbahaan wuxuu ku wariyey sheekh alalbanina saxiixada uu ku saxiix yeelay min xadiisi xudayfa nebiga sala allahu caleyh waali wasalam inuu yidhi man khutima lahu biqowli laa ilaaha ila allah dakhala aljanna ninkii loogu khatimo laa ilaaha ila allahu oo camalkiisa ay ugu dambaysa laa ilaha ila allahu jannada ayuu galay waman khutima lahu bisiyaami yowmin maalin soonkeed ninkii loogu khatimo araada bihi wajha allah oo ilaahay wejigiisa oo ula jeedo oo dar alle oo u soomaayo adkhalahu allahu aljanna alla jannadau geliyaa kaasi waman khutima lahu biicaami miskiin ninkii loogu khatimo miskiin isagoo quudinayana araada bihi wajhallaahi oo alla dartiina u doona arrintaa uu kala jeedo adkhalahu allahu aljanna alla jannadau geliyaa salafku marka waxay u arki jireen ninku hadduu dhinto camal saalixa gadaashiis hadduu dhinto waxay u rajay jireen xusnulkhaatima inuu ku dhintay sidii ramadaan markuu dhammaado kale hadduu dhinto qofku ama asoo markaas soo soomay ama xaj markuu ka yimid kadib ou dhinto ama cumro asoo soo sameeyey kadib ou dhinto waxay u rajay jireen inuu markaa ilaahay jannada uu gelinayo camalkoodana salafku waxay ku khatimi jireen mar walba markay hadal dhammeeyaan wax markay dhammeeyaan alla inay u toobad keenayaan iyo istikfaar bay ku khatimi jireen ladaa'ifu almacaarif ayuu ibnu rajab alxaafid ibnu rajab uu ku sheegay taa imaam axmed wuxuu soo saaray sanad saxiixa ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama qaal nebigu inuu yidhi idaa araada allahu bicabdin khayran allah hadduu khayr addoonkiisa la doono casalahu qaaluu waxay yidhaahdeen wamaa casalahu qaala waxa uu yidhi yuwafiquhu wuxuu waafajinayaa alla licamalin saalix camal hagaagsan ayuu ilaahay waafajinayaa uma yaqbiduhu calayhi markaasuu ku oofsanayaa camalkaa korkiisa isagoo ku sugan saxiixu ljaamici sagiir ayuu ku qoray sheekh ilalbani raximahullah xadiidkan ayib calaamadda labaad waxa ay tahay qofku inuu maalin jumco ah ama habeen jumco ah uu dhinto asagoo awalna salaax iyo wanaag lagu yaqaanay xadiidkii anas nebigu uu ka warinayay sala allahu calayh waali wasalam wuxuu ahaa maa min cabdin yamuutu yowma aljumcati aw leylata aljumca ilaa waqa'ahu allahu min fitnati alqabri addoon ma jiro dhimanaaya maalin jumco ah ama habeen jumco ay soo gelayso ilaa alla wuxuu ka koriyaa uu ka badbaadiyaa qabriga fitnadiisa waa xadiid bimajmuuci duruqihi xasan ku ah saddex sababka calaamadda saddexaad an yamuuta wahuwa yacraq inuu dhinto isagoo dhididaayo bimacnaa uu sakaraado oo sakaraadku shiddo ou kala kulmo maxaa yeeley sakaraadka shiddada lagala kulmaa waxaa lagu tirtiraa oo lagu dhaqaa dunuubta qofkii marka isagoo dunuubtii ka nadiifa ayuu rabbi subxaanahu watacaala uu la kulmayaa alimaam abu daawuud wuxuu wariyey iyo tirmidi iyo nasaa'iba oo ibnu xibbaanna uu saxiix yeelay min xadiidi burayda nabiga sala allahu alayh ali wasalam inuu yidhi almu'minu yamuutu bicaraqi aljabiin mu'minku waa dhintaa oo wuxuu ku dhintaa bicaraqi aljabiini dhafoorkiisa oo dhididaayu dhintaa yacnii kinaayo waxay ka tahay mashaqada iyo dhibka sakaraadka uu kala kulmaayo calaamadda afaraad waxaa weeyaan in ilaahay dhulka qabuul iyo jeclaan dadka ahlu khayrka inay jeclaadaan oo ilaahay dhulka korkiisa uu qabuul usoo dejiyo saxiixu muslim waxaa ku sugan min xadiidi abi qataada radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama qaal nebigu ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama ra'aa janaazatan nebigu janaazou arkay faqaala waxa uu yidhi mustariixun wa mustaraaxun minhu kan waa mid raaxaystay ama waa laga raaxaystay qaaluu waxay dhaheen wamaa mustariixun wa mustaraaxun minhu maxay tahay mustariixun wa mustaraaxun minhu qaala waxauu yidhi ina alcabda asaalixa yastariixu min nasabi dunya wa tacabiha addoonka saalixa adduunyada dhibkeeda iyo mashaqadeeda ayuu ka raaxaystaa wa ama alcabdu alfaajir addoonka faajirka ahna fayastariixu minhu annaasu dadka ayaa isaga ka raaxaysto iyo washajaru iyo dawaabu geedaha iyo dhulka xayawaanka ku nool iyo dadka ayaa ka raaxaysto oo kii inkaarta qabaa dhintay ayaa la yidhaahdaa marka waa laga raaxaystaa taa marka waxay keenaysaa addoonku marka haddii ilaahay subxaanahu watacaala qabuul oo dhulka korkiisa oo u saaro ee uu u yeelo dadkii ay jeclaadaan oo dhimashadiisii ummadda marka ay u dareemayaan inay musiibo muslimiintii ku timid ay tahay qofkaa isagaa wanaag iyo calaamad fiican oo xusnu khaatimatihi tusayso ayay noqonaysaa xadiidkii marka saxiixa ku sugnaana wuxuu ahaa allah hadduu addoon jeclaado jibriil ayuu u naadiyaaye wuxuu yidhaahdaa yaa jibriil innii axbabtu fulaanan fa axibahu aniga hebelaan jeclaadee adigana jeclaaw markaasuu jibriil malaa'igta kaleo u naadiyaa alla hebel waa jeclaadee idinkana jeclaada markaasaa dhulka laga jeclaadaa haddana oo allah subxaanahu watacaala qabuul ou dhulka ayuu usoo dejiyaa calaamaadka marka alla jeclaa qofku marka haddii dadka ahlu khayrka ay aqbalaan oo ay jecel yihiin waxay calaamad u tahay inuu alla jeclaaday addoonkaas qofka hadduu alla jeclaadana hadda waxaa weeyaan ilaahay baa xifdinaayo oo ilaalinayo amaa asbaabu suui lkhaatima haddaan iyadana soo koobno asbaabaha keeno khaatimada inay xumaato waxaa ugu horraysa macaasida ama shirkiga iyo bidcada iyo fisqiga intaba macaasi oo dhan waxay keentaa suu'u lkhaatima alla wuxuu yidhi kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun waxa uu yidhi quluubtooda waxaa miririyey wixii ay kasbanayeen wuxuu kaloo alla yidhi wanuqallibu afidatahum wa absaarahum kamaa lam yu'minuu bihi awala mara rumayn la'aanta markii uu qur'aanka u yimidba ay beeniyeen oo ay rumey waayeen darteed ayaan quluubtooda iyo araggoodii ayaan daboolnay oo allah subxaana wa tacaala uu yidhi hawadu haddii ay qalbiga degto qofku khatar ayuu ku sugan yahay oo alla wuxuu yidhi ara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaahu afa anta takuunu calayhi wakiila am taxsabu ana akarahum yasmacuuna aw yacqiluun in hum ilaa kaalancaami bal hum adallu sabiila qofka hadduu hawaraac noqdo xoolaha ayuu la mid noqonaa qalbigiisana waxba kuma fahmaayo maqalkiisana waxba kuma anfacaayo oo wixii marka loo soo jeediyo ma aqbalaayo ma dhegaysanayo marka haddii samcigaagii iyo caqligaagii labadaba ilaahay alla subxaanahu watacaala uu la tegey xaggee baad marka xusnulkhaatima xaggee baad markaas aada ku arkaysaa ayb waxaa kaloo sidoo kale allah subxaanahu watacaala uu ka warramay qofku haddii ilaahay iyo rasuulka uu adeeci waayo oo daacada rabbi uu ku dadaali waayo ee uu macsida badsado in ilaahay isaga iyo qalbigiisa uu kala xiraayo oo waxa uu yidhi alleh yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lillahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum waclamuu ana allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbih mu'miniinay haddii alla iyo rasuul ay idiin wacaan ajiiba oo alla iyo rasuul ajiiba waxay idin dhahaan yeela haddii kale waxaad ogaataan waclamuu ana allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbih ogaada in ilaahay uu kala teedaayo qofka iyo qalbigiisa xaajis inuu ku kala teedaayo mujaahid aayaddan wuxuu ku fasiray oo uu yidhi yaxuulu bayna almar'i wa caqlihi qofka iyo caqligiisaa la kala teedaya marka caqligiiba wax fiican kuma garanayo waxa xun unba u jeedaa keliya waxa fiican caqligiisa waa kasii jeedayaa ayb waxaa kalou mujaahid yidhi sidoo kale yatrukuhu laa yacqilu bimacnaa waxaa weeyaan ilaahay addoonkaa waa ka tegayaa isagoo aan waxba garanayninba oo wax uu garanaayo iyo waxa uu fahmaayo aysan jirin alxaafid ibnu kasiir aayaddan markuu fasiraayey waxa uu yidhi waqad waradat alaxaadiisu can rasuuli illahi sala allahu alayhi waalihi wasalama bima yunaasibu hadihi alaaya axaadiista rasuulka waxaa ku soo aroortay aayaddan wax u munaasab ah uma rawaa xadiisan xadiis ayuu marka wariyey oo sanadkiisa ayuu keenay can dariiqi alimaam axmed can anasin radia allahu canhu kaana anabiyu sala allahu alayh waali wasalama nebigu wuxuu ahaa yughiru an yaquula inuu aad u badinaayo inuu yidhaahdo yaa muqaliba alquluubi habbit qalbii calaa diinik qaala faqulnaa yaa rasuula allah aamanaa bika wabima ji'ta bihi annagu waan rumaynay wixii adiga lagula soo diray iyo waxaad la timidba ee fahal takhaafu calaynaa ma noo cabsanaysaa qaala nacam waa idin cabsanayaa buu yidhi haah ina alquluuba bayna isbacayni min asaabici illahi tacaala yuqallibuhaa quluubta laba faroodoo faraha allay ku jirtaa waana gedgediyaa ilaahay subxaanahu watacaala haddaba marka aayaddii iyo xadiidkii ayuu ibnu kasiir isku mudaabaqeeyey inay munaasab isku yihiinna uu sheegay haddii adiga iyo qalbigaaga ilaahay kala dhex uu kala teedo oo xaajis ou dhex dhigo waxaa laga yaabaa marka in iimaanba aad fahmi weyso halkaasna aad ku dhimato maxaa yeele qalbigaaga ilaahay baa gedgedinayo nacam marka qalbiga xaajiska ilaahay uu yeelaayana waa qalbiga ilaahay kasii jeestay sidaa darteed culammadu waxay yidhaahdaan hal macsi oo aada gasho ayaa laga yaabaa khaatimadadaba inay ku xumaataba sababtoo markaad macsidaa ku dhiirato in ilaahay aayaddan ay kugu dhowowdo waaclamuu ana allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbihi adiga iyo qalbigaaga in la idinkala teedo diintiiba marka aad ka dheeraato ka tagto walciyaadu billahi sababtoo qalbigaaga ilaahay baa xukumo marka macsida marka aan samaynayno waxaa la rabaa inay maskaxdeenna soo gasho aayaddan qowluhu tacaala waaclamuu ana allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbihi maanta adiga cilmigaagaad ku kalsoon tahaa laga yaabaa cibaadada aad samaynaysaa ku kalsoon tahay laakiin berri in taariku salaad aad noqotaa laga yaabaa liajli macsi aad samayso darteed in ilaahay subxaanahu watacaala qalbigaaga uu gediyo ayaa marka suurtagal ah taa marka qofku waa inuu aada isaga ilaaliyo ounana isku hallaynin midda labaad waxa ay tahay almaylu ila adunyaa adduunye in loo iisho qofka inuu adduunye u iisho aakhiradii iyo adduunyadiina inuu adduunyada doorto waxaa alla subxaanahu watacaala uu yidhi watlu calayhim naba'a aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shayطaanu fakana min alghaawiin walow shi'naa larafacnaahu biha walaakinahu akhlada ila alard waاtabaca hawaah famahaluhu kamahali اlkalb in taxmil calayhi yalhas aw tatrukhu yalhas dalika mahalu lqawmi aladiina kadabuu biaayaatina kadalika mahalu lqawmi aladiina kadabuu biaayaatina faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun wuxuu alla subxaanahu watacaala uu ka sheekeeyey ninkan cilmibuu ilaahay siiyey waxba aayaadkiisuu alla siiyey markaasuu kalle ayuu marka ka siibtay aayaadkii ilaahay shaydaan baa marka ayaa dabagalay markaasuu dadka baadiyeysan buu noqday markaasuu alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala walow shi'naa larafacnaahu biha haddaan anagu dooni lahayn adduunyada waaba ka kor yeeli lahayn isaga oo yacni adduunkan uu ka daba ordaayo waa ka sarraysii lahaynba wax fiicanaan marka u yeeli lahayn walaakinahu akhlada ila alardi laakiin adduunka u iishay isagaa adduunyadii u iishay oo adduunyadii doortay cilmigii ilaahay siiyey iyo aayaadkii ka doortay markaasaa ilaahay ey uu ku misaaliyey marka famahaluhu kamahali ilkelbi ninkii dhammaayo caalimka ahay ey ayaa lagu misaaliyey heerkaas ayuu gaadhay waalciyaadu billah waxaa kaloo alla yidhi dalika biannahu mustaxabu alxayaata addunya cala alaakhirah waana allaha laa yahdi alqowma alkaafiriin ulaa'ika aladiina tabaca allahu calaa quluubihim wa samcihim wa absaarihim wa ulaa'ika hum alghaafiluun kuwaa marka waxaa alla uu yidhi dalika biannahu mustaxabu alxayaata addunya dadkaa marka kufriga doortay oo gaal islaamkii ka doortay adduunye ayay waxay ka jeclaysteen aakhiradii allana ma hanuuninaayo qoom gaalo ah ulaa'ika aladiina tabaca allahu kuwaas waa kuwa uu alla daboolay calaa quluubihim quluubtooda iyo wa samcihim iyo wa absaarihim wa ulaa'ika hum alghaafiluun waxaa kaloo alla yidhi falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum inamaa yuriidu allahu liyucadibahum biha fi lxayaati addunya watazhaqa anfusuhum wahum kaafiruun yaysan ku cajab gelinin gaalada iyo munaafiqiinta maalkooda iyo ilmahooda iyo owlaaddooda ilaahay waxa uu doonayaa inuu cadaabo maalkaas uu ku cadaabo adduunyada dhexdeeda naftoodana ay baxdo iyagoo gaalo ah taasuu ilaahay doonayaa subxaanahu wa tacaala waxyaabaha marka waxaa aada uga mida marka dadku inay marka adduunyada u iishaan waxaa ka mid a dadku marka in ay gaalada ay marka ay ay ay ay muwaalaad ay ku sameeyaan oo ay gaaladii jeclaadaan oo ay gaaladii la noolaadaan oo ay taas iyadaa marka ay ku faraxsan yihiin weliba oo ay adduunye usoo raadsadaan oo oo ay ka tagaan marka amaba ay iloobaan cabsida ah inay ilaahay subxaanahu wa tacaala nafta oo uga qaadi kara meesha ay joogaan ama iyagoo marka macsidaa ku dhex jiro in ilaahay subxaanahu wa tacaala nafta uu ka qaadi karo maxaa yeele alxaafid ibnu kasiir tafsiirkiisa markuu fasiraayey walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna walaamatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walow acjabatkum walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu walacabdun mu'minun khayrun min mushrikin walow acjabakum ulaa'ika yadcuuna ila annaar buu yidhi alleh naartay idinkugu yeerayaanuu yidhi gaalada iyo mushrikiinta ibnu kasiir wuxuu ku macneeyey ee uu yidhi dhaqankooda ayaa naarta idinkugu yeeraayo sababta waxay tahay waxay la degistooda iyo la joogistooda waxay keenaysaa qalbigiinu inay adduunyada ku weynaato ood adduunyada jeclaataan ayay keenaysaa taana marka haddii adduunya qofka uu jeclaado wabaalkiisa iyo khasaaradiisaba meeshaas waa ayuu yidhi tafsiirka marka ibnu kasiir sidaa ayuu ku sheegay wax marka macnihiisa uo saasoo kale yahay ayuu ishaaray marka meeshaa ha loo raajico oo ha laga fiiriyo midda afaraad waxa ay tahay oo keenaysa marka midda afaraad waxa ay tahay albidacu waalkhawdu fi ddiini bilaa cilmin ayib qofku inuu bidcada midda saddexaadan ujeedaayo bidcooyinka iyo qofku inuu ilaahay diinkiisa ka hadlo cilmi la-aan ou dhex dabaasho xadiidkii aan hadaaya akrinayna man axdatha fiiha xadathan ow aawaa muxdisan facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin laa yaqbalu allahu minhu sarfan walaa cadla ayaa daliil u ah iyo aayaddii falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnat aw yusiibahum cadaabun aliim nebiga amarkiisa kuwa khilaafaayo ha ka digtoonaadeen fitno inay asiibto imaam axmedna fitnadaa wuxuu ku fasiray riddada in laga wado munaafiqiintana alla wuxuu ka sheegay waxa uu ka tilmaamay laba cuduroo ku sheegay labada cudur waxay tahay adduunyada oo ay si xun ugu raaxaystaan iyo inay diintooda si xun u dabaasheen oo ay diintii ilaahay u soo dejiyey inta ka leexdeen hawadooda ay diin ka dhigteen oo alla wuxuu yidhi kaaladiina min qablikum kaanuu ashadda minkum quwa wa akthara amwaalan wa awlaadan faistamtacuu bikhalaaqihim fastamtactum bihalaaqikum kama istamtaca aladiina min qablikum bikhalaaqihim wakhudtum kaladii khaaduu ulaa'ika xabitat acmaaluhum fi dunya waalaakhira waulaa'ika hum alkhaasiruun marka labadaa cudur ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku sifeeyey nimankan labada cudurna waa bidco diinkii maxaa yeele shubha khawdkan diinka la dabaalanayo bilaa cilmin waa bidco iyo meel xun ayaa marka uu ku gaarsiinayaa waa maradu shubha midda kale oo marka iyadana adduunyadan marka ay isaga raaxaysana istimtaacu dunyaana waxa weeyaan marka iyaduna waa waa shahwo waay waa maradu shahwa waana laba cudur oo alla uu sheegay sidoo kale qofka mubtadica ah ilaahay caradiisa ku dhacayso mar hadday caro alla kugu dhacdana de khaatimo fiican waa kala fogaanaysaan allah wuxuu yidhi ina aladiina ittakhaduu alcijla sayanaaluhum gadabun min rabbihim wadillatun fi lxayaati addunya wakadalika najzi lmuftariin kuwii dibiga samaystay muuse gadaashiis dibiga samaystay caro alle ayaa gaari doonta oo haleeli doonto iyo dulli nolosha adduunyada dhexdeeda saas ayaana u abaalmarinaa dadka ilaahay ku been abuurto sufyaanu bnu cuyayna iyo abuqilaabata albasri waxay dhihi jireen haadihi likulli mubtadicin aayaddan ama abaalmarintaani mubtadic kasto ayay u sugnaatay ilaahay caradiisaa ku dhacaysa mubtadic kastaahi midda afraad wax ay tahay quranaau suu saaxiibo xunxun inaad yeelato oo dadka ahlu khayrka aadan la saaxiibin oo aad dadka xunxun la saaxiibto waxay keenaysaa taa iyadaa marka in qofka khaatimadii ay ka halaawdo saxiixaynka waxaa ku sugan min xadiidi lmusayab ibni xasin inuu nebigu waxa uu yidhi lamaa xadarat abaa aalibin ilwafaatu abuu aalib geeridii markay u timid jaa'ahu nabiyu sala allahu alayhi waalihi wasalama nebigaa u yimid wa kaana cinda abi aalibin abuu aalib agtiisa waxaa jooga markaas abuu jahlin wa cabdullaahi bnu abi umaya abuu jahl iyo cabdullaahi bnu abi umaya ayaa joogeen nebigu markaasu wuxuu yidhi yaa cammu adeerow qul laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahu dheh kelimatan uxaaju laka biha cinda allah kelmad aan ilaahay agtiisa kugula doodo berri oon shafaaco alle kaaga raadiyo ii dheh buu yidhi qaalaa waxay dhaheen abujahl iyo cabdullaahi bnu abi umaya atargabu can diini cabdilmualib diintii cabdulmualib oo aabbaha miyaad nacaysaa ood ka tegaysaa nebiga sala allahu alayh waali wasalama hadalkiibuu isagana ku celinayay iyagana intiibay ku celinaayeen ilaa markii ugu dambaysay abuu aalib uu yidhi huwa calaa diini cabdilmualib diintii cabdulmualib uu ku taagan yahay ninkaani markaas saasuu ku dhintay khaatimadiisiina waa xumaatay nebigana inuu istikfaar ilaahay u weydiiyo waa laga reebay maa kaana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurbaa min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu ljaxiim ayaa markaa timid haddaba qof walbow marka ka digtoonow saaxiibada xunxun saaxiibka xuni marka xataa culummadu waxay yidhaahdeen saaxiibka xun janaasadiisa haddaad xambaaraysood qaadayso ninka yacni faasiqa oo laakiin caqdiga islaamka ku jiraba janaasadiisa haddii la wado markaa la qaadaayo xataa in layska dedejiyo oo janaasada marka la boobsiinaayo laba cilad ayaa nebigu uo u sheegay sala allahu caleyh waali wasalama nin fiican hadduu ahaana qabrigaa khayr uga horreeyaayo usii dedejiya nin xun hadduu ahaana suxbadiisa iyo inuu idinla socdo iska tuura oo dhabarkiina ka xoreeya qofkaas oo kale saasaa marka nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu yidhi xadiidkii abi saciidin alkhudri iyo sida ku sugnayd oo uu yidhi marka wain kaanat wain taku hayra dalika haddii aysan fiicnayn fa sharun tadacuunahu can riqaabikum shar ayaad luquntiina ka dejinaysaan alxaafid ibnu xajar alcasqalaani fatxulbaariga waxa uu ku yidhi waxaa laga qaadanayaa xadiidkan dadka sharta badan inaan lala saaxiibin mar haddii janaasadiisa iska boobsii lagu yidhi isagoo nool marka waa ku dhibayaaye hala saaxiibin nacam hay marka khuduuro aad u daran waay dad shar badan marka inaad ku dhex jirto ood saaxiib la tahay oo dhinacyada ay kaa degan yihiin oy kula shaqeeyaan ood afar iyo labaatanka saac iska soo horbaxaysaan khuduuradeeday leedahay taa marka in la ogaado oo la dareensanaado ayaa lagama maarmaan ah ugu dambayntii waxyaabaha marka asbaabu suu'il khaatima keena waxaa ka mid a fitanka in loo tacarudoo loo bambaxo fitnooyinka arrinteeda marka arrinta fitnadana arrin aada u weyn weeyaan khaatimada qofkana waa halaynaysaa maxaa yeele waxaa ku sugan fitnada naf aan dembi gelin in la dilo ayaa ku sugan qofkii aan marka ka dheeraanin saa darteed dhaqanka nebiga wuxuu ahaa sala allahu alayh waali wasalama ummaddiisana uu ku hanuuniyey in hadday fitnada arkaan inay ka fogaadaan saxaabada ridwaanullaahi calayhim qaar badan oo kamida sida salamata bni lakwac iyo sacdi bni abi waqaas iyana way ku dhaqmeen nebiguna wuxuu yidhi sida abu daawuud ku sugan ina saciida laman juniba alfitan ayuu yidhi sala allahu alayh waali wasalama ninka saciidka ah ee liibaanay waa ninka fitnada laga dheereeyo oo laga fogeeyo saddex jeer buu nebigu sidaa yidhi iyo waliman sabara fawaahan ina saciida laman juniba alfitan ina saciida laman juniba alfitan ina saciida laman juniba alfitan walaman sabara fawaahan nacam qofkii ku sabranada marka isagun ajar buu leeyahay laakiin ka dheeraashadeedu nebiga uu dadka aada ugu tirtirsiiyey saciid baa marka lagu tilmaamay shaqigaa kasoo horjeeda saciid marka qofka marka liibaanay fitnada waa ka dheeraadaa oo waa ka fogaadaa nebiguna wuxuu yidhi sala allahu alayh waali wasalam sidoo kale man wajada malja'an aw macaadan falyacud bihi meeluu ka magan gala ninkii helaayo ha magan galo fitnada ha uga magan galo oo waxaa kaloo uu yidhi akhmiluu dikrakum waktiga fitnada ay jirto inaad soocaan baxdaan oo la idin sheeg sheego xuskiina iyo sheeg sheegidiinaba demiya oo dadka dad aan la aqoonin oo kale iska dhigo isqariya nacam sacd bnu abi waqaasna waa kii yidhi ay ku jirta waa kii yidhi nebigan waxaan ka maqlay isagoo odhanayo ina allaha yuxibu alcabda alkhafiya annaqiya ilaahay wuxuu jecel yahay addoonka isqariyo ee nadiifka ah ee alla ka cabsadau jecel yahay marka xaalaadkaas oo kale qofka inuu isqarqariyo oo dadkuba aysan og ogaanin oo fitnada uusan ku caan bixin ayaa muhiim ah maxaa yeelay nebigu waxaa kaluu yidhi bukhaari xadiis ku sugan sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi laa yazaalu lmuslimu muslimka ka zuuli maayo fii fusxatin min diinihi diinkiisa meel waasaca inuu uga sugan yahay maa lam yusib daman xaraama intuusan dhiig xaaraam ah aanu ku dhicin bukhaari baa marka xadiiskaa wariyey intaan marka waa wax yar oo wax badan laga soo qaaday in badan badan oo ka midana laga tegey cilmigeena yaraantiisa darteed aan uga tagnay marka wixii ilaahay subxaanahu watacaala uuna waafajinayey uuna waafajiyey waxay noqotay intaan nas'alu allaha tacaala biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa an yuxasiba khawaatimana inahu waliyu dalika waalqaadiru calayhi wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxammadin wa aalihi marka wax yar oo shan daqiiqa ama toban daqiiqo ah sheekh cabdinaasira marka waxyar wixii marka uu tacliiq ku dari karo ku daraa insha allahu tacaala marka xoogaa iska sabr insha
alxamdu lilahi aladi jacala adunya maslcata lilaaqira wawafaqa man shaaa liiqtinaami awqaatiha qabla fawaatiha وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وبعد ولا ليال يا أحمد يا طبعا دمشتري موضوعي waxay waxay raacsiinaya kelimo yar qof kasta oo muslim ah ee waxaa lagama maarmaana in kaatimadiisa uu ku dadaalo si oo marka u wanaagsado mawduuca runtii waa mawduuc aada iyo aada noo ta'siiriyey qofka marka waxaa laga doonayaa intuu adduunkan joogo maadaama ay tahay adduunyadu masracatan ilaakhira abuur qofka uu falanayo aakhiradiisa waxaa laga doonayaa camal wanaagsan inuu la yimaado allahna subxaanahu wa tacaala wuxuu ballan qaaday in qofkii hadduu camal wanaagsan la yimaado inuu arkayo waman yacmal waman yacmal mithqaala daratin khayran yarahu alla waxa uu leeyahay subxaanahu wa tacaala qofkii sameeyo camal yar oo wanaagsan waa arkayaa qofkii sameeyo camal yarihiisa oo xunna waa arkayaa qofka allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ballan qaaday qofkii camal wanaagsan la yimaado in miisaankiisa markaa loogu buuxinayo qofkaasina miisaankiisa hadduu camalkiisa u cuslaadana qofka uu geli doono allah subxaanahu wa tacaala nolol aada iyo aada u wanaagsan qofkii camal xun la yimaadana oo dabcan miisaankiisa uu fuudaadana in qofkaasi abaalmarin xun ay u dambee doonto fama taqula mawaasiinu fahuwa fii ciishatin raadiya alla waxa uu leeyahay subxaanahu wa tacaala qofkii miisaankii uu cuslaado qofkaasi wuxuu geli doonaa wuxuu ku jiraa qofkaasi nolol markaa laga raaliyaha weyan wa amaa man qafat mawaasiinuhu qofkii miisaankii ou markaa fuudaadana qofkaasi hoygiisa wuxuu noqon doonaa naarta la yidhaaha wiya marka walaalayaal qof kastooo naga mida adduunkani ou joogo waxaa laga doonayaa in khaatimadiisa si uu u wanaajilayo inuu ku dadaalo adduunkani maalin maalmaa ka mida ayaa ka tegaysaa maa ogid markii aa ka tegaysa weyan waman caasha alfan ow alfayni laabudda min yawmin yasiiru ila alqabri qofkii noolaada kun iyo laba kun maalin maalmaa ka mida ayuu adduunkan isaga tegaya weyan qofka kadib wuxuu gelayaa qabri qabrigaasi inuu noqdo beer ka mida beeraha jannada ama inuu noqdo god ka mida godadka naarta saa darteed qofka waxaa laga doonayaa in camal wanaagsan oo markaa ku khatimdo uu ku dadaalo dabcan si camalkiisa uu camal wanaagsan marka dambe ma'aal fiican uu noqdo weyan qofka muslimka ah camalkiisa unbaa la soo horkeenaya wa kulla insaanin alzamnaahu daa'irahu fii cunuqih wanukriju lahu yowma alqiyaamati kitaaban yalqaahu manshuura iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba alla sidaa u leeya subxaanahu wa tacaala qof kasta insaan kasta qoorta waxaa loo geli doonaa camalkiisa ayaa loo geli doonaa weyaan dabcan hadhowna waxaa la dhihi doonaa kitaabka kitaabkiisa buu la kulmi doonaa kitaabka ka akri baa laleeyahay isaga ayaa kugu falna xisaab weyaan allah waatuu leeyahay subxaanahu watacaala isagoo ka hadlaya dadkii mujrimiinta ah markay leeyihiin sallaatideeniyey maa li hada alkitaab laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha wawajaduu maa camiluu xaadiran walaa yadlimu rabbuka axada waxa ay leeyihiin dadkii markaa mujrimiinta ahaa allah isagoo ka hadlaya subxaanahu watacaala sallaatideeniyey kitaabkani waa maxay maxaa lahaantiisa maka tegayo wax yar iyo wax weyn dhammaan waa uu koobay allah waxa uu leeyahay subxaanahu watacaala waxay helayaan camalkooda asagoo markaa xaadira allana qof ma dulmiyo weyaan marka dhammaan waxaan isku daarmaynaa qof kasta oo nagamida maadaama uu dhimanayo in camalkiisa khaatimo wanaagsan sow mataqaanaa ugu dhimanahay inuu ku dadaalo ayaan qof kastaba isku daarmaynaa nafsadeeda iyo middiinaba adduunkani waa markab markaa socdo qof kastaba maalin ayuu ka tegayaa geeriduna waa kuu wacaysaa watadcuuka almunuunu ducaaa sidqin alaa yaa saaxi anta uriidu anta araaka tuxibu cirsan daata khidrin abata dalaaqaal agyaasubata geeridu waa ku yeeraysaa adaanku rabaa adaanku rabaa ayay kuleedahay weeyaan dadkii caaqiliyiinta ahayna waa ay iska gooyeen adduunkii waa ay ka jeesteen maalin kasta qofku wuxuu xaadirayaa qof walaalkii markaa uu dhimanayo waa inuu mara ku cimro qaataa oo camalkiisa wanaagsadaa qof kastaba waa inuu ku dadaalaa camalkiisa camal wanaagsan ilah inuu qatimo subxaanahu watacaala mawduucayga inta ayaan kusoo gebagabeynayaa haadaa wabillahi tawfiiq